الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال المصنف رحمه الله وقد جعلتها على أبواب وربي الملهم للصواب الفقه مبني على قواعد خمس هي الأمور بالمقاصد وبعد اليقين لا يزال بالشك فاستمع لما يقال وتجلب المشقة التيسير ثالثها فكن بها خبيرا رابعها فيما يقال ضرر يزال قولا ليس فيه غرر خامسها العادة قل محكمة فهذه الخمس جميعا محكمة بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح بل قال قد يرجع كله إلى أول جزئي هذه وقبل وإذ عرفت الخمس بالتجميل فهاك ذكرها على التفصيل وقد جعلتها وحن كي ليبويري منظومة على أبواب أي مرتبة على أبواب مدلو ترتيبية واللوردقي بابا بلوردقي وربي الملهم للصواب rabbigayna almulhimu waa ka markaa ku ilhaaminay bimacnaa waafajinaya lisawaabi yani sida markaa yani sawaabka ee xaqa ah marka waxa weeye macnaha wuxuu uga jeedaa yani duca ahaan buu uga jeedaa bimacnaa waxaan ilaahay weydiisanaya oo ka baryayaa inuu sawaabka igu yani ilhaamiyo oo i waafajiyo ayaan ilaahay weydiisanaya waqad jacaltuhaa manduumada waxaan ka yeelay calaa abwaabi ay muratabatan mid loo tartiibiyey calaa abwaabi baabab yacni markaa kala dambeeya mid loo tartiibiyaan ka yeelay warabbiya rabbigay almulhimu waa ka markaysa waxaan markaa igu ilhaaminaya lisawaabi yacni sida sawaabkee wanaagsan bimacnaa waa kaan ka baryayo inuu igu ilhaamiyo alfiqhu mabniyun calaa qawaacidi alfiqhu fiqigu mabniyun waa mid markaa lagu dhisay calaa qawaacidi qaacidooyin baa lagu dhisay khamsin shan ah qaacidooyinkaa shanta ahi hiya iyadu alumuuru bilmaqaasidi umuurtu waxay ahaatay yacni markaa mid ku xidhan ama markaa mid ku asaxaysa bilmaqaasidi qasdiyada markaa mid ku asaxaysoo ku xidhan bay ahaatay wa bacdaha alyaqiinu laa yuzaalu taa waxaa markaa yacni dabadeed ahaaday qaacidada alyaqiinu yaqiintii laa yuzaalu lama suuliyo bishaki shaki laguma zuuliyo fastamic dhegayso limaa yuqaalu wixii la yidhaahdo dhegayso oo iska tamaamulbeyt wa tajlibu waa soo jiiddaa almashaqatu dhibaatadu adtaysiira fududayn bay soo jiiddaa shaygii cusriga iyo mashaqada lahaa yacni shareecadu ay fudaydiso haaliuhaa qaacidada saddexaysaa yacni haaliuhaa weeyi wa tajribu almashaqatu taysira haaliuhaa markaa qawaaciddaas marka aan soo sheegay ee shanta ah ee aan yacni ijmaalan u tilmaamay inay shan yihiin cadadkoodu teeda saddexaysaa tajribu lmashaqatu mashaqadu waa soo jiiddaa weeye adtaysira fududayn bay soo jiiddaa fakun bihaa waxaad markaa ku noqotaa qawaaciddaa khabiiran mid khabiir ku ah oo aad u yaqaana noqo raabicuhaa qaacidada marka afraysaa fiimaa yuqaalu sida la yidhaahdo addararu yuzaalu qowlan laysa fiihi hararu addararu markaa dhibaatada yuzaalu waa la suuriyaa qowlan ay qultu qowlan marka hadal baan idhi laysa fiihi hararu wax markaisaga yacni keditaani ayna ku sugnayn bimacnaa wax dagitaani ayna ku sugnayn oo bimacnaa wax haladi aanu ku jirin khaamisuhaa qaacidooyinkaa shanta ah teeda shanaad alcaadatu qul muxakama alcaadatu caadada qul waxaad tidhaahdaa muxakamatun waa mid markaa laga xakam yeeshay oo xaakim laga yeelay oo bimacnaa la ictiraafsan yahay oo iyada markaysagaa wixii ay yacni caado lagu yaqaano yacni xukumku markaa uu noqonayo oo mid iyada wax lagu xukumayo xakam laga yeelay fa haadihi alkhamsu yacni tan oo shanta ah muxkamatun waa mid la ixkaamiyo la itqaaniyo la sugay jamiican dhammaanteed wuxuu halkan inagu tilmaamayaa in markaa fiqigu u noqonayo oo axkaamta sharciga shantaa qaacido in markaa loo celinayo asalka qawaaciddan waxaa tilmaama oo afar qaacido u celiyey qaadi xusein baa yidhi fiqiga shaaficiyadu dhammaanteed wuxuu u noqonayaa afar qaacido isugu ururaya oo waxaa loo sheegay sheikh la yidhaahdo abu daahir addabbaas oo markaa xanafi ahaa oo marka waxa weeye maa waraa'a nahri dhulkaasuu joogay marka waxa weeye waxaa loo sheegay ninkaas yacni abu daahir addabbaas la yidhaahdaa fiqigii xanafiyo inuu toddoba iyo toban qaacido u celiyey baa loo sheegay dabeedna waxaa dhacday nin baa marka isagaa u rixlaystay masaajid markaa meela buu joogi jiray habeenkii iska yacni markaa seexan jiray dabeedna markuu masaajidka lasoo wada xidho ayuu markaa toddobiyo tobanka qaacido ku celcelin jiray kaanahu inaanu dadka markaa yani toddobiyo tobanka wada socday aanu u laqimi jirin marka waxaa la yidhi nin baa markiisa waxaan u kici timay dabeed markaa masaajidkiibu habeenkii ku gabadoo meel buu isku yara duuduubay toddobiyo tobankii qaacido ayuu isyidhi tiri toddoba markuu marayay baa ninkii qofacaya waxbaa qabtay markaasuu ogaaday in meeshii lagu jiro ee toddobadii markaisaga ayuunbuu ka qabtay markaasuu dabeed markaa ka saaray masaajidkii waxa uu odhanayaa markaysa waxaan markaa ashbaahuna waa soo naqlinayaa suyuudiya waa soo rareen yacni markaa abu saciid alharawi ayuu ahaa wadaad shaaficiya laakiin waxa weeye borno sheikha la yidhaahdaa saaxibulwajiis iyo mawsuucada iyo markaysa waxaan markaa waxa uu yidhi arrinka noocaasi sax ma aha oo ninka markaa u rixlaystae qabtay marka ma aha yacni harawi ma aha harawi iyo markaysa waxaan markaa yacni sheikhan abataa'ir adabbaas taariikhdooda iswaafiqi mayso waayo markaysagaa labadooda markaa dhimasho yacni wakhti badan baa udhexeeyo qarni iyo jarjar ah ayaa u dhexeeyey marka sidaas aawadeed maadaama caynkaas ay tahay yacni xagga taariikh ahaan ayaan markaa ayna iswaafaqaynin muddo fara badan ayaa u dhexaysay oo qarniya badh ku dhow yacni labadooda dhimasho sidaas aawadeed yacni marka waxa weye arrinkaasi sax noqon maayo laakiin waxa weeye siday markaa culamo kaleba u tilmaameen yacni sheikh xanafiya buu ahaa sheikha u rixlaystay ee ma ahayn markaysa waxaan harawi ma ahayn harawi ma ahayn markaas ba adigu calaa kulli xaal qaadi xuseen markii loo sheegay oo la yidhi markaa fiqigii xanafiyo abaatahira dabbaas waxa uu celiyey toddobiyo toban markaa qaacido ayuunbuu yidhi way isugu ururaysaa ayuu markaa waxa uu sameeyey qaadi xusein inuu markaa yidhi afar qaacida anigu fiqiga shaaficiyadaba u celinaya dabeed alumuuru bilmaqaasidi mooyaane afarta qaacide ee kale ayuu fiqiga shaaficiye uu yidhi waa u noqonaysa culamo ka dambaysaana waxay ku dartay oo ku siyaadisay yacni alumuuru bilmaqaasidi maadaama ay tahay qaacido weyn yacni axaadiistana ku soo aroortay innama alacmaalu binniyaat uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ayay waxay yidhaahdeen qaacidadaas in lagu shaneeyo ayay mudan tahay qaacidadaa in lagu shaneeyo ayay markaa mudan tahay yacni ta kale si ay isu waafaqdo buniya alislaamu calaa khamsin yacni islaamka shan baa lagu dhisay inuu fiqiguna shan yacni marka islaamka la mid yahay oo isaguna shan qaacido ugu dhisan yahay sida islaamku shan rukni oo ugu dhisan yahay taas yadaana waa tacliil kaloo ay markaysa waxaan markaa tilmaameen marka shantaa qaacido waa tafsiilin doonaa yacni culammaduna waxa weeye shantan qaacido waa isla ogol yihiin shantan qaacido waa isla ogol yihiin alxanafiya xataa saasay u dhigayaan oo markaysagaa kitaabka alashbaah wannadaa'ir ee ibnu nujaym uu leeyahay sheikha la yidhahdee xanafiga ah ee kamsu cuyuuni albasaa'ir iyo hayrkiiba ay sharxayaan isaguna shantaa qaacido ka bilaabaya oo uu aad marka uga warramayaa shantaa qaacido marka ka warramuu qawaacid kale dabeedna markaysa waxaan uu soo aroorinayaa oo uu kaga hadlayaa kitaabkiisa oo qawaacidulfiqiga waxaa ka mid a waxyaalo badan oo laysla ogol yahay baa ka mid a marka shantan qaacida waxay ka mid yihiin waxyaalo laysla ogol yahay marka hadda waxa weeye yacni waa shantan hadda uu inoo bilaabay oo yacni marka magacyaduu inoo sheegaya marka dambena waa tafsiilinayaa oo wuxuu kaga hadlayaa abwaabta markaa soo socota sidaas aawadeed wixii hadala ku saabsan waxaynu markaa u dibdhiganaynaa yacni meelaha mawducyada uu kaga hadlayo ayaanu u dibdhiganaynaa shanta qaacido waxay kale yihiin alumuuru bilmaqaasid yacni qaacidada labaad alyaqiinu laa yazaalu bishak yaqiintu shaki kuma suusho yacni markaa weeye qaacidada saddexaad almashaqatu tajlibu ataysiira mashaqadu waxay soo jiiddaa fudaydin bay soo jiiddaa qaacidada markaysaga afraad yacni markaa addararu yuzaalu yacni dararka waa la zuuliyaa sharcan yacni qaacido markaysaga afraad weeye alcaadatu muxakama yacni waxaa weeye caadada waa mid laga xakam yeeshay oo wixii caadada lagu yaqaano waa mid markaa wax lagu xukumayo alfiqhu markaysagaa fiqigu mabniyun waa mid markaa lagu dhisay calaa qawaacidi qaacidooyin baa lagu dhisay hamsin shan ah waxa bannaan calaa qawaacid iyo calaa qawaacidi waxaana fiican markaysa waxaan markaa in qawaacidii la yidhaahdo laakiin jawaasaadka shicirka labadu waa ku bannaan yihiin qawaacidii iyo bilmaqaasidi insaa la yidhahdaa fiican alfiqhu fiqigu mabniyun waa mid lagu dhisay calaa qawaacidi qaacidooyin hamsin shan ah hiya qaacidooyinku alumuuru bilmaqaasidi weeyi bimacnaa ta ugu horraysa marka alumuuru bilmaqaasida wa bacdaha alyaqiinu laa yuzaalu dabadeed waxaa ahaatay alyaqiinu yaqiinta laa yuzaalu lama suuliyo bishaki shaki laguma suuliyo bimacnaa yaqiin yaqiin la midunbaa lagu suuliyaa fastamic dhegayso limaa yuqaalu wixii la yidhaahdo watajlibu waa soo jiiddaa almashaqatu dhibaatadu altaysiira markaysa waxa fudaydin bay soo jiiddaa haalisuhaa ta markaa saddexaysa weeyi fakun bihaa waxaad ku noqotaa khabiiran mid khabiir ku ah noqo buuli bimacnaa qawaacidda aqoonuu yeelo raabicuhaa markaysagaa ta afraysaa fii maa yuqaalu sida la yidhaahdo addararu yuzaalu dararka waa la suuliyaa weeyaan qawlan laysa fiihi qararu ay aquulu waxaan odhanayaa qawlan odhaah baan odhanayaa laysa fiihi qararu wax markaa dagitaani aanu ku sugnayn bimacnaa wax markaysagaa kedin kedin iyo qalad marka aanu ku jirin khaamishaa tashanaysaa qawaacidda alcaadatu qul muxakama qul waa iska markaysagaa jumla muctarida waaasoo kale dhex gashay bayna almubtada waalkhabar alcaadatu muxakama caadadu yani waxaad tidhaahdaa waa markaa mid laga xakam yeeshay waa bimacnaa wax lagu xukumay fa haadihi alkhamsu tan oo shanta ah jamiican muxkama ay muxkamatun waa mid la ixkaamiyey bimacnaa la sugoo la itqaaniyey jamiican yani markaa dhammaanteed xaalay tahay bal bacduhum qad rajaca alfiqha ilaa qaacidatin waaxidatin mukammila bal bacduhum ka soo guur marka waxa weeye shantaas inay shan markaa u noqoto yacni ka soo guure qaarkood oo culammada ka midii qad rajaca alfiqha ilaa fiqiga wuxuu u celiyey ilaa qaacidatin waaxidatin qaacido keliyuu u celiyey mukammilan xaaluu yahay markaysagaa mid yacni markaa dhammaystiraya wa hiya markaysa waxaan markaa qaacidadaas ictibaaru ljalbi lilmasaalixi ictibaaru ljalbi jiiditaan in markaa la tixgeliyo lilmasaalixi masaalixda la soo jiido wixii manfaca iyo dheefi ku sugan yihiin ama maslaxa ay ku jirto in la soo jiido in la ictibaariyo la tixgeliyo iyo wadar'i lilmafaasidi iyo dhibaatooyinka in la daafaco in markaa la tixgeliyo ee alqabaa'ixi mafaasiddaasoo markaysagaa kuwii foosha xumaa ahaaday bal qaala qad yarjicu kulluhu bal qaala waxa uu yidhi qad yarjicu waa noqonayaa kulluhu fiqiga dhammaantii ilaa awali jus'aya haadihi yacni markaa labada jus ee markaa tan mid ka mid a qaacidada labadeeda jus yacni mid ka midu u noqonaya oo ay isugu ururaysaa wa qubila sidaana waa la aqbalay bu waxa marka uu tilmaamayaa in waxa weeye culammada qaarkood ay u celiyaan fiqigaba qaacido keliya ama laba qaacido kolba sidii laga cabiro oo waxa weeye waa ciزadiin ibnu cabdisalaam sheikha la yidhaahdo ee shaaficiga ah ee qawaacid اlaxkaam fii masaalix اlanaam kitaabka la yidhaahdo yani markaa leh ee qawaacid اlfiqiga markaysagaa u alifay marka sheikhaas baa waxa uu yidhi waxay isugu ururaysaa oo dhammaantood u noqonaysaa yani laba shay in wixii maslaxa iyo manfaca iyo yani markaa dheefi ku jirto in la soo jiido masaalixdaasna waxay noqonaysaa tii khaaliska ahayd ama raajix ahayd shareecadu masaalixda ay ictibaariso ee tixgeliso waa inay tahay waa masaalix khaalisa aw masaalix raajixa waa masaalix khaalis oo saafi ah oo bimacnaa wax mafsadiyo dhibaato ayna ku sugnayn ama waxa weeye waa masaalix yacni raajixa mafaasidi waa ku jirtaa laakiin maslaxadaa marka ka miisaan badan mafsadada in maslaxada noocaasa la soo jiido hadday raajixa tahay iyo hadday khaaliso tahay mafaasidana in la daafaco mafaasiddaasi ha ahaato mid khaalis ah oo bimacnaa saafiyaan wax markaa yacni maslaxiihi ku jirin ama ha ahaato mafaasid raajixa oo mafaasiddaasi ha ahaato mid yacni maslaxa ku jirtee laakiin mafaasidda ayaa markaa ka badan masaalixda bimacnaa adraarta iyo dhibaatooyinka ku jira wuxuu ka fara badan yahay manaaficda iyo waxtarrada ku jira ayuu ka badany labadaasay markaa u noqonaysaa haddaad qaacido ka cabirto iyo haddaad laba qaacido ka cabirtaba ciزadiin ibnu cabdisalaam xoogaa tarjumadiisa waa ka warramayaa laakiin wuxuu tilmaamayaa war hariibah oo waxa uu sheegayaa yani sheikha markiisa waxaad markaa jarhazi mawaahib saniya leh waxau odhanayaa huwa shaykhu sulطaanu اlculamaaءi binasi rasuuli اllahi salى اllahu عalيyه waslama kama rawaahu bacdu الصaalixiin yani waa sulطaan culamaa buu odhanayaa waxaana markaysa waxaan markaa ku magacaabay rasuulka sala allahu alayh wasalam sida naskiisii laga hayo saalixiinta qaarkood soo wariyeen sultaanulculamaa buu marka ahaa buuli yacni markaa wadaadka kalena ma tacqiibinayo oo isaguna markaa sidaasunbu u sharxayaay oo ku dhaafaya laakiin ka noocaasi waxay tahay markaysaga waxaan yani waa kalad oo markaysaga rasuulku sala allahu alayh wasalam sultaanulculamaa uma bixin hadday u jeedaan waxa weeye riya markaysaga lagu arkay dee waxa weeye markaysaga inay sidaas u cabiraan may ahayn oo iminka waxaa la moodaa xadiis markaa nebiga laga soo wariyey in mas'alada yani markaysa waxaan markaa lagu sheegay oo kale binasi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam kamaa rawaahu bacdu saalixiin xataa riye iyo waxbay ahayd kuma qaydin marka waxa weeye calaa haada haddii saas la eego waxay noqonaysaa markaysaga mawduuc nebiga lagu been abuurtay ayay iska noqonaysaa yani marka daahirka haddii lafdiga la eego waxay noqonaysaa markaysa waxaan markaa xadiis mawduucoo kale inuu yahay been abuura inuu marka u yahay marka alaa kulli xaal waxyaalo badan oo markaysaga kitaab ku jira ayaa jira yani sharxiisaas iyo xaashiyada marka waxa weeye oo marka akhlaad badan ah oo tasawuf iyo tacasub iyo markaysaga wax fara badan baa markaysaga ku jira marka waxaa loo baahan yahay in markaa la iska hubsado khaasatan weliba dhallinyaradu inay ictimaadaan kutubta kale ayaa fiican oo rubama markaysaga meelaha qaarkood inuu dee wax u dhuubo marka sheikhaasi waxa uu yidhi ciزadiin ibn cabdisalaam waxa uu yidhi waxay u noqonaysaa yani marka ictibaaru jalbi lilmasaalix wadar'i lilmafaasid labadaasunbay isugu ururaysaa kitaabkiisaasna waa ku dhisan rajaca nusaka qaar waxay qoreen arjaca wa kaanahu in hamzada lagu tacadisiiyey qaarna waxay qoreen rajaca laakiin waxba tadciifna uma baahna hamzana uma baahna luqatu lqur'aan waxa weeye waa rajaca oo sideeda mutacadiya fain rajacaka allaahu ilaa daa'ifati fain rajacaka marka waxa weeye min arujuuc lagama keenin min arajci baa laga keenay rajciguna waa raddi buu la micno yahay marka mutacadi bay sidiisa u tahay uma baahna markaysa waxaan markaa tadciif iyo waxa weeye hamze in la geliyo midnaba waana luqa markaysa waxaan markaa qaliila oo carabta qaarkood ku hadleen in hamzada lagu tacadisiiyo laakiin luqat lqur'aan waxa weeye waa ina rajaca sideeda mutacadi u tahay fain rajacaka allah wuxuu kaloo marka uu yidhi bale waxa uu yidhi marka wuxuu u noqonayaa fiqiga dhammaantii labada juz kiisa horu u noqonaya oo jalbi lilmasaalix marka daahirka hadalku wuxuu u eg yahay cizadiin ibnu cabdisalaam isla laftiisu inuu yidhi ka horu u noqonaya mana aha markaysa waxaan markaa sidaas oo waxa weeye isagu muu odhan ka hore oo keliya ayuu u noqonaya ee waxa weeye taajadiina subki ayaa wuxuu yidhi walow daayaqahu mudaayiqun laqiila arjici lkulla ilaa ictibaari almasaalixi faina dar'a almafaasidi min jumlatiha haddii markaa mid cidhidhiya uu si cidhidhiyo uu yidhaahdo dhammaanteed waxaad u wada celisaa yacni markaa masaalixda in la ictibaariyo u wada celi markaysaga haddii la yidhaahdo waa suuroobi lahayd buu leey markaa sheikhu waxa uu dabdiyey oo yidhi arjic weeyaan oo waa min baabi akrama yani markaysaga weeye akrim bay markaysaga la baab tahay laakiin taa waxaa laga keenay un dee markaysaga arjaca yurjicu arjic laakiin haddii rajaco tahay dee waxay noqonaysaa irjic bimacnaa urdud oo kale marka waa taajidiina subki cidda markaa hadalkan yani dambe odhanaysa waana markaysaga waxa uu odhanayaa taajidiina subki sida taxqiiqii waxay tahay haddii looga jeedo markaysagaa takalluf iyo tacasuf oo si dhibaata ku jirto in loogu celiyo haddii laga tilmaamayo yacni waa suuroobi kartaa in labadaa loo cesho yacni masaalixda in la ictibaariyo oo la soo jiido mafaasidana la daafaco laakiin haddii looga jeedo markaysagaa si cad in loogu cesho yacni waxa weeye qaacidooyinku markaysagaa labaatan waa ka badanayaan bal waxay ka badanayaan boqolaal bay markaysa waxaan markaa ka siyaado noqonayaan boqolaal ayay markaa ka badanayaan marka si waadixa haddii la doonayo in loogu cesho yacni aan takalluf ku jirin yacni shantani kaafi ma aha bale labaatan iyo wax la midi kaafi ma aha ee qawaacid fara badanoo markaysagaa boqolaal gaadhaya ayuunbuu noqonaya markaysagaa in loo celin karo bal bacduhum yacni markaa ka soo guurtaasee yani culammada qaarkood qad rajaca alfiqha fiqiga waa celiyey ilaa qaacidatin waaxidatin qaacido keliyu u celiyey mukamilan xaaluu yahay markaysagaa mid dhammaystiraya qaacidada oo bimacnaa qadarka dambena ku daraya wa hiya ictibaaru ljalbi lilmasaalixi qaacidadu waxay tahay ictibaaru ljalbi jiidis in markaa la tixgeliyo lilmasaalixi waxyaalaha markaysaga maslaxooyinka iyo waxtarka iyo manaaficda la soo jiidaayo iyo wadar'i lilmafaasidi dhibaatooyinka in la daafaco in waxa weeye la tixgeliyo dhibaatooyinkaasoo alqabaa'ixi kuwii markaa foosha xumaa ahaaday bal qaala ka soo guurtaase waxa uu yidhi daahirka hadalku wuxuu u ogiyay isla cizidiin ibnu cabdisalaam inuu yidhi waana sida aqmaarku aad moodo inuu markaa marayo laakiin waxa weeye sidaas ma aha cidda hadalkan dambe odhanaysa waa taajidiina subkii sida markaa uu baraarujinayo yacni markaa mawaahibu saniyaha laftiisu uu markaa baraarujinayo qad yarjicu kulluhu dhammaantii wuxuu u noqonayaa ilaa awali juz-ay haadihi qaacidadan labadeeda juskeeda hore ayuu u noqonaya wa qubila waa la aqbalay buuri waida carafta alkhamsa bitajmiili maadaama aada garatay alkhamsa shantaa qaacido bitajmiili si markaa duuduub ah aad u garatay fahaaka dikraha yacni qaado yacni sheegista markaysagaa la sheegaya qawaacidda cala atafsiili yacni si markaysagaa mufasala yacni loo sheegayo yacni qaado oo markii hore mujmal baan kuugu sheegay iminkana markaysagaa iyadoo mufasal ah ayaan baabbaab u qorayaa oo aan dabeedna markaysagaa uga hadlayaa buuri yacni alijmaal uma atafsiil yacni waxaa weeye markii hore waa ijmaaliyey waa duuduubay markan dambena waxa weeye waa tafsiilinayaa oo mas'alada waa markaysagaa si yacni markaa balballaadhinaya furuucda ku dhismaysana amhilaad buu markaysagaa ka bixinayaa badan ayuu markaysagaa ka bixinaya waa ku dheeranaya waid carafta maadaama aad garatay alkhamsa shanta qaacido bitajmiili si waxa weeye duuduub ah aad u garatay fahaaka dikraha yacni qaado shanta qaacido sheegista la sheegayo cala atafsiili si mufasala oo yacni markaa balballaadhan oo la kala saarayo loo sheegayo yacni u qaado waxa markaa uu tilmaamayaa yacni sheikha la yidhahdo sadrudiin ibnulmuraxil ayuu wuxuu ka soo naqlinayaa mawaahib usaniya inuu markaa uu yidhi raximahullah yanbagii lilinsaani an yakuuna fi lfiqhi qayiman wa fi lusuuli raajixan wa fii baqiyati alculuumi mushaarikan zarkashi baana ka soo naqliyey isna waa ka sii raray waxa uu yidhi markaysagaa qofku waxa habboon inuu ku noqdo fiqiga mid qayimku ah bimacnaa amarkiisa ku qumo oo markaysaga aad u hagaajinaya oo mucdalaadkii iyo mushkilaadkiisa garanaya marka inuu fiqiga markaysagaa qayim ku noqdo mid aad markaysaga umuurihiisa ugu kacay oo ugu qumay oo si fiican u fahmay oo loola noqonayo xaggiisa inuu sidaa noqdo ayaa fiican fiqiga ku noqdo wa fi lusuuli raajixan usuushana inuu ku noqdo markaysagaa mid yacni markaa raajix ku ah oo yacni markaa ku miisaan badan baqiyat alculuum culumta kalena inuu ku noqdo mushaarik mid yacni markaysagaa wax ka yaqaana laakiin waxa weeye aqoontiisu fiqiga waa inay sii badataa buu markaa tilmaamay sidaas iyadaa ayuu tilmaamay sheikha hadalka yidhi waxa weye waa sadrudiin ibnulmuraxil ama ibnu wakiil waa sheekhii markaysa waxaan ibnu taymiye markaysagaa la munaadaroon jiray aynu sheegaynay marka wuxuu ahaa shaykhu shaaficiya fii waqtihi shaykhu shaaficiya fii waqtihi buu ahaa waxaanu ahaa nin aad u xifdi badan oo markaysaga kutub fara badan buu qaybay baa la yidhi xafiday waxaanu dhintay markay taarikhdu ahayd toddoba boqol iyo lix iyo tobankii kitaab alashbaah wanadaa'ir la yidhahdana waa alifay oo waa ninkii ugu horreeyey kitaab magaciisa alashbaah wanadaa'ir la yidhaahdo qora ayuu ahaa marka waxaa la yidhaha kutub badan buu qaybay oo kutubtaa haddii sidaa la ysugu raseeyo uu qaybsanaa jooggiisay gaadhi jirtay baa la yidhi isaga taagnidiisa intuu dherarkiisa uu leeg yahay ayuu kutubtuu qaybay yacni markaa la ekayd baa la yidhi ibnu xajar wuxuu odhanayaa munaadarada ibnu taymiya lala munaadaronayo nimaan isaga ahayni yacni ma awoodi kari jirin nimaan isaga ahayni munaadarada ibnu taymiya lala munaadaronayo ibnu xajar alcasqalaani waxa uu leeyahay nimaan isaga ahayni ma awoodi kari jirin marka waxa uu odhanayaa yani saaxib alfawaa'id aljaliya yani marka waxa uu odhanayaa hadduu madaabta weliba imaamu shaafici ku sugnaadana waa kasii fiicantay buui marka waxa weeye waxay kaga fiicantaho daliila markaysaga ma sheegin allahuma ilaa markaysaga dee inuu yacni quraysh yahay oo tilmaamay mooyaane weliba arrin kaleo markaysaga aada yacni cajiiba oo abuu ku hadlayo waxa uu yidhi khawaasta markaa madaabta imaamu shaafici waxaa ka mid a id min khawaasihi min bayni ala'immati man tacarada ilayhi aw ilaa madhabihi bisuu'in aw tanqiisin halaka qariiban yacni waxa uu leeyahay markaysaga ciddii waxa weeye madhabta markaa imaamu shaafici ciddii waxa weeye markaa isaga ama xumaato markaa ku yacni ula qasada ama madhabtiisa ama tanqiis iyo yani nuqsaan u nisbayn iyo wax la mid ah degdeg buu u halaagsamaa waxaanay ka qaateen buu yihi markaysaga man ahaana qurayshan ahaanahu allah laakiin wax daliili dee taa uguma sugna inuu dhaqso u halaagsamayana markaysa waxa ma tilmaamayso ihaanadiina waxay noqonaysaa markaa noqon kartaa waxa weeye kuma cadda markaysa waxaa inay tahay yacni halaag waayo gaalo oo dhan ilaahay waa markaysa waxaan waa ihaaneeyey waman yuhin illahu famaa lahu min mukrim haddana waxa weeye markaysaga waxa dee dhaqso uma halaagmaane dee waxa weye mudday iska joogaanoo markaysaga cimrigoodii waa iska laastaan yacni waxa weeye gaalo oo dhan markaysaga waa la halaagay lama odhan marka waxa weeye erayada noocan oo kale waa tacasub weeye yacni markaysaga min bayni almadaahib yacni markaa tacasub weeyaan marka sidaas aawoodee waxyaalo fara badan baa ku sugan markaysaga waxaan markaa xaashiyada marka sidaas aawadeed waxaa ka faa'idaysan karuun qof markaa yacni iska garan kara markaysaga qaladadiisa waida carafta maadaama aad garatay waxa weeye alkhamsa shanta aad garatay bitajmiili si duuduuban aad ku garatay fahaaka dikrahaa qaado markaysagaa sheegista markaa qawaaciddaa la sheegaya shantaa cala tafsiili si markaysagaa mufasal oo markaysagaa kala saarsaaran loo sheegayo albaab alawal alqaacidatu luula alumuuru bimaqaasidiha alaslu fi lumuuri bilmaqaasidi ma jaءa fi nasi alxadiidi alwaaridi ay inama alacmaalu biاnniyaati wa huwa marwiyun can ihiqaati qaluu wada alxadiidu hulhu lcilmi وقيل ربعه فجل بالفهم وهي في السبعين بابا يدخل عن الإمام الشافعي ينقل ثم كلام العلماء في النية من أوجه كالشرط والكيفية الأصل أصلك أو في الأمور أمور تكسغا بالمقاصد يعني مقاصد إن يكحر أنتهي أمورت أصل كيد بمعنى الدليل كيد الأصل بمعنى الدليل بالله استعماله أفر معنى أصل الله استعماله إن لغتشد بمعنى الدليل إن لغتشد بمعنى القاعدة iyo in looga jeedo bimacna almaqiisi calayhi ka laga qiyaasanayo yacni markaa laftiisa asal waa la yidhahdaa alaslu asalka bimacnaa daliilka fi lumuuri bilmaqaasidi ku sugan markaysagaa qaacidadaas umuurtu inay ku xidhan tahay maqaasideeda oo ay ku asaxaysa wax kale ayna ku asaxaynin maa jaa'a waa kii ku yimi fii nasi alxadiidi xadiidka naskiisii alwaaridi soo arooray ay inama alacmaalu binniyaati yacni waxa weeye waxaan u jeedaa ay inama sixatu alacmaali acmaasha sixadeedu in kaleba maahe waxay ahaatay binniyaati ay xaasilatun binniyaati niyooyinka mid ku xasilaysa wa huwa xadiidku marwiyun waa mid la soo wariyey can ihiqaati culammadii lagu kalsoonaa baa laga soo wariyey qaaluu waxay yidhaahdeen wadalxadiidu xadiiskani sulusu lcilmi waa cilmiga suluskiis marka saddex meelood cilmiga laga dhigo meel buu markaa yani sulus buu fadhiyaa wa qiila waxaa la yidhi rubcuhu rubciisa weeye fajul yani markaysaa waxaa markaa wareeg bilfahmi fahm la wareeg waxau inoo tilmaamayaa qaacidada alumuuru bilmaqaasidi oo markaysagaa qaacida weyn ah inay markaysagaa laga soo qaatay yani marka xadiiskii nebiga sala allahu alayh wasalam ee saxiixa ahaa ee markaa jamaacadu soo warisay ee cumar bnu khadaab laga soo wariy inuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam inama alacmaalu binniyaat marka xadiidkaas ayaa daliil u ah culammada qaarkood waxay yidhaahdeen cilmiga yacni marka saddex meelood laga dhigo meel waxa joogaya ama degaya waa marka inama alacmaalu binniyaat oo xadiidkaasi waa sulusulcilmi bay yidhahdeen waxay yidhaahdeen markay leeyihiin waa sulusulcilmi muraadka ay uga jeedaan bimacnaa acmaashu waxay noqotaa inay qalbiga ka dhacayso iyo inay afka ka dhacayso iyo inay jawaarixda ka dhacayso marka xadiidkana wuxuu ku saabsan yahay saddexdaa tii ugu muhiimsanayd oo qalbiga wixii ka dhacayo niyad iyo qasdiga ah ayay ku saabsanta sidaas aawadeed ayaa sulusulcilmi loo yidhi waxaa kaloo la yidhi markaysa waxaan markaa waa rubculcilmi oo cilmiga marka afar meelood laga dhigo meel ahaan waxaa noqonayaa waxa weeye waa xadiidkan weeye xadiidkani markaysaga waxaan yani wuxuu noqonayaa rubcu lcilmi oo bimacnaa waxa weye haddii laga eego sharaa'icdu markaysagaa umuuraha ay u noqonayso yacni ama khubus bay ka joogaysaa ama markaysagaa ruuc bay ka joogaysaa marka qolada ruuca ka cabirtayna waxay yidhahdeen afar xadiid ayaa markaysa waxaan markaa cilmigu ku wareegayaa asaaskiisu sida cali ibnu madiina oo kale afarta xadiis waxa weye inama alacmaalu binniyaat waa kow xadiidka labaad waa laa yaxilu damu mri'in muslimin ila biixdaa alaa waa laba wabunya alislaamu calaa khamsin waa saddex albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankara waa afar marka afartaa xadiis maadaama ay ku wareegayso oo afartii mid ka mida uu yahay rubculcilmi sidaasuu markaa uu yahay markaa sidaas ayay ka cabireen qaar kale waxa way yidhahdeen afar weeyaan laakiin afartu afartaa xadiis maaha ee waxa weeye mid waa inama alacmaalu binniyaat oo daara qutni oo kale waxa uu yidhi yani usuul axaadiisi arbaca usuusha axaadiistu waa afar ka koowaad waa inama alacmaalu binniyaat ka labaad waa min xusni islaami lmar'i tarkuhu maa laa yacniih ka markaa saddexaad waa alxalaalu bayin waalxaraamu bayin ka afraad waa izhad fi dunya yuxibaka allah yacni marka adduunyada markaa ka zaahid yuxibaka allahu ilaahay baa ku jeclaanaya marka taasna waxay tahay afartaa xadiis bay ku wareegaysaa rubcu markaa noqonaya qaar kale waxay yidhahdeen shan bay ku wareegaysaa marka taana waxay noqonaysaa khumusulcilmi inuu noqdo oo cilmiga markaa shan meelood laga dhigo meel ahaan inuu markaa fadhiisto sidaas iyadaa bay noqonaysaa marka niyaad waa jamcu markaysaga waxaan markaa niya ayaa niyaadka lagu jamciyey luqaadka markaysagaa badankooda waa la shadaayoo niyatun baa la yidhaahdaa laakiin waxa weeye waxa kale oo bannaan in la khafiifiyo sida markaysaga waxaan markaa uu ka soo rarayo jarhazi yacni fatxulbaariga wa fii bacdi alugaati bitakfiifiha wakadalika markaysa waxaan markaa culamada qaarkoodna waxay ka soo rareen qaamuuska inay saas ku taallo ay yidhahdeen waa mushadada waana mukhafafa yacni takfiifka la khafiifinayaana qiyaasi ma aha ee waxau yahay hayru qiyaas waa samaaci weeye laakiin qiyaasku waxaa marka isaga in la shido ayuu marka ahaa oo waayo waawiye ya baa laisku idqaamay maadaama laisku idqaamay yacni calaa wasni cidatin inuu ku yimaado ma ahee waa in markaysa waxaan markaa calaa wasni yani markaysa waxaan markaa waa inuu ku yimaado markaysaga shiditaan la shidayo waa inuu ku yimaado marka niya maxaa la yidhaahdaa niyada waxaa la yidhahdaa luqada markaysaga xaggeeda qasdigaa la yidhahdaa xagga sharcigana waxaa markaysa waxaan markaa ugu fiican tacriifka uu ka soo rarayo markaa baydaawi oo inuu yidhi markaysaga niya waxaa la yidhahdaa aliraadatu almutawajihatu naxwa alficli liibtiqaa'i ridaa illaahi weliba waxaa la socotay waimtisaalan lixukmi sida ibnu nujaymiya ay markaysaga usoo rareen oo kamsu cuyuuni lbasaa'irka ay ku soo rareen iyo yani ashbaaha asalka ayuu ibnu nujaymi kusoo raraya waxaad ka eegtaa kamsu cuyuun lbasaa'ir haddaad hesho mujallad koowaad safxadda boqol iyo afar hadalkaa mid shabahana markaysa waxaan markaa oo yani laga soo rarayo shiikha baydaawi waimtisaalan lixukmi ay la socota ashbaaha nadaa'irka suyuudi ku yaalla marka waxa weeye in intaa lagu daraa waxa wey laga maarmaan marka anniya waxa la yidhaha aliraadatu almutawajihatu naxwa alficli liibtiqaa'i ridaa'i illaahi tacaala waimtisaalan lixukmih waa inay tahay yacni markaa iraadada iyo doonista ficilka markaa xaggiisa yacni loogu jeesto ama loola kaco iyadoo raalli ahaanshaha ilaahay lagu doonayo iyo xukumkii ilaahay iyadoo markaa la imtisaalayo oo la qaadanayo taasaa waxaa la yidhaahdaa niya ayaa la yidhahdaa al aslu يعني أصلك بمعنى دليلك في الأمور بالمقاصد كسوا قاعدة ده ما جاء في نص الحديث ويا حديث كنص كسي حكيم حديث كسؤال وارد سؤال أي إنما الأعمال إن كلام ما هي عمل بالنيات أي إنما صحة الأعمال إن كلام ما هي صحة أعماش أي صحيان بالنيات نيوينك أي كحرانتان مربوطة بالنيات أما معلقة بالنيات وهو حديث مروي عن الثقات علماء الثقات حقودا ومن لقى سوريي qaaluu waxay yidhahdeen wada alxadiidu xadiidkani sulsu lcilmi waa cilmiga suluskii marka saddex meelood laga dhigo meel buu fadhiyaa wa qiila waxaa la yidhi rubcuhu rubciisa weeye fajul markaysagaa wareeg bilfahmi fahm la wareeg bimacnaa aad u feker buu leeyahayo bimacnaa masaa-isha markaysaga markaa sharciga ah aad uga feker waa iska tamaamul bayt وهي في السبعين بابا يدخل عن الإمام الشافعي ينقل ثم كلام العلماء في النية من أوجه كالشرط والكيفية والوقت والمقصود منها والمحل فهاك فيه القول من غير خلل مقصودها التمييز للعبادة مما يكون شبهها في العادة كما تمييز بعضها من بعض في رتب كالغسل والتوضي فلم تكن تشرط في عبادة لم تشتبه هيئتها بعادتي شنتي قاعدة آه مركا يعني يقو كليات كإسكاءها ayaynu markaa tii ugu horraysay ku jirray markuu ijmaalan inoogu sheegay dabadeed ayuu dabadeedna waxa uu gudagalay inuu mid walba umuuraha ku tacalluqa ka warramo shantan qaacidana waxay yihiin shan qaacido oo laysla ogol yahay min xaysu aljumla oo xanafiyada laftoodu madaahibta kale xagga qawaacidda ka duwan ee shantan markaa qaacido waa ogol yihiin min xaysu aljumla furuucda qaarkood ma soo gudagelaysaa mise waa laga istisnoonayaa taasi waa masaa'il farciya oo waxyaalaha qaarkood waa khilaafayaan oo furuucda ku saabsan miyaa laga istisnoonaya mise waa la soo gudagelinaya laakiin asal ahaan shantan qaacido jiritaanka ay jiraan ee markaa la isticmaalayo waa mid ay markaa ogol yihiin sidaas aawadeed baa ibnu nujaym kitaabkiisa qawaaciddi al-ashbaah wannadaa'ir la yidhaahdo shantan qaacido ayuu ugu horraysiinaya dabeedna hadal badan ayuu markaa ka odhanaya alumuuru bilmaqaasid ama alumuuru bimaqaasidiha waxaa laga qaatay oo laga markaa istinbaaday adilada markaa niyada tilmaamaysa inama alacmaalu binniyaati xadiidka iyo axaadiista kale la midka iyo aayaadka markaa niyada laga qaadanayo taas iyadaabaa laga faa'iidaysto xukunkaa laga istimbaaday ama lagala baxay axaadiis kale oo ku soo aroortay niyadana waa jiraan oo markaa niyada iyo sawaab inuu ku sugan yahay tilmaamaysa axaadiista qudheeda culammadu waxbay markaa ka tilmaameen axaadiista uu soo qaadanayana waxaa ka mid ah niyatu lmu'mini khayrun min camalihi marka xadiidkaas culammada qaarkood way daciifiyeen sanadku inuu daciif yahay buu ishaarayaa haytami wakadalika markaa sakhaawi laftiisu waxa uu tilmaamay bi asaaniid dicaaf inuu ku soo arooray inkastoo yidhi waa isquweynayaa majmuuceeda marka laysu geeyo albanina saxiixuljaamica yacni aduu laba kitaab ilaa meelaha kole waa ku sheegay oo saxiixuljaamicu ka mid yahay inuu xadiidku daciif yahay ayuu markaa tilmaamay xadiidkana markaa xagga macnihiisa ishkaal baa markaa soo galay oo macnaha looga jeeda noocan ma yani waxaa laga yaabaa inayna waadix noqon marka haddii la yidhahdo waa daciif waxay noqonaysaa waxa weeye inaan markaa wax xukuma aan laga qaadanayn sidaas aawadeed waxba jawaaba uma baahna laakiin calaa sabiili lfardi wataqdiir hadduuba asaxo culammadu macnihiisa waa markaa ishkaal bixiyeen waxyaalaha lagu ishkaal bixiyeyna yacni macnayaal kala duwan baa markaa la tilmaamay oo lagu ishkaal bixiyey ilaa culammada qaarkood ay sheegeen ilaa sagaal weji oo markaa lagu ishkaal bixinayo awjuhda lagu ishkaal bixinayo waxaa ka mid ah sida xaashiyada uu tilmaamayo in la yidhaahdo niyatu lmu'mini khayrun min camalihi waxaa laga tilmaamayaa mutlaqu niyo iyo mutlaqulcamal marka la isbarbar dhigo ayaa mutlaqu niya wuxuu ka khayr badan yahay mutlaqulcamal bimacnaa camal sii daysan iyo niyo sii daysan niyada sii daysan ayaa waxay ka khayr badan tahay yacni camalka sii daysan bimacnaa camal itlaaqan oo aan niyo wehelin iyo markaa niyo itlaaqan oo aan camal wehelin niyada ayaa khayr badan waayo marka waxa weeye isaga ayaa yacni markaa thawaabka iyo ajarka ku tacalluqaya shaygana niyo la-aanteed hadduu qurubaad yahay wax thawaaba laga heli maayo marka camal bilaa niya khayrba ma laha oo marka waxa weeye arrinka noocaasa xoogaa musaamaxo ama itisaac baa ku sugan buu markaa tilmaamaya waa midda kale gees kale haddii laga eego niyada markaa riyaaga iyo istuska iyo waxyaalaha noocaasi ma gelayaan oo wax khafi ah laakiin camalka waxaa suuragala inuu istus iyo waxyaala noocaasa oo camalka buriya uu galo wejigaasi waa mid weji labaad waxaa lagu ishkaal bixiyey in la yidhaahdo sida bayhaqiba uu tilmaamay in la yidhaahdo kasabka marka addoonku yacni wuxuu ka dhacaa saddex markaa meelood inuu qalbiga ka dhaco iyo inuu afka ka dhaco iyo inuu jawaarixda ka dhaco saddexdaa meeloodna waxaa ugu qiimo badan yacni qalbiga inuu ka dhaco ayaa igu qiimo badan waayo waa cibaado mustaqila oo iyadaan wax kale u helin buu qofku tawaab ku helaya marka niyatulmu'mini khayrun min camalihi saasaa laga tilmaamaya kaasina waa weji labaad weji kale oo saddexaad waxa uu yahay waa in la yidhaahdo qofka muuminka ahi jannada waa gelayaa waana ku waaraya abadal aabaad buu jannada ku jiraya camalkiisu wuxuu ahaa mid kooban oo wakhti yar oo xadidan oo cimrigiisaa buu markaa camal falay marka camalkiisu wakhtigaasuu ku koobnaa jannadana waxa uu ku mutaystay waxa weeyaan waa in yacni markaa abadal aabaad hadduu noolaado niyadiisu waxay ahayd inuu islaamnimo baaqi ku noqdo aanuu weligii gaaloobin marka niyadiisu waxay ahayd ictibaarka marka laga eego mid yacni markaa inuu iimaanka istimraaro oo daa'imo hadduu weligii jiro ayay marka ahayd laakiin camalkiisu xilliguu noolaabuu marka isaga ku khaas ahaa ictibaarka marka laga eegana niyadiisu waa ka khayr badan tahay camalkiisa calaa'i baa markaa saa tilmaamo waxau ihi wafusila dalika biana almu'mina yakhludu fi ljanna wain kaana muddatu camalihi saalixi mutanahiyatan lianna niyatahu kaanat annahu law baqiya abada alaabaad yastamiru cala aliimaani fajuuziya cala dalika bilkhuluudi fi ljanna kama ana alkafira yakhlud fi الnari muqaabalata liniyatihi anahu low caasha maa caasha yastamiru cala اlkufri almajmuc اlmudhab fii qawaacid اlmadhab lilxaafid اlcalaa'i juska koowaad صafxadda saddex boqol iyo laba yacni taxqiiqa maxamed ibni cabdilghafaar dabcada markaysaga wasaaraة اlawqaaf alkuweytiya yacni kitaabka waxaa la daabacay laba mujalad baa laga daabacay qadarka kale waa makhduub hadalkaa mid la mid ah ayaa markaa isaguna xisni qawaaciddiisa ku sheegaya mujalladka koowaad laba boqol iyo toddoba iyo lixdan fi taxqiiqi shaclaan dabca uulaa maktabat rushdi mid shabaha hadalkaas ayuu isaguna alashbaah wanadaa'irna uu tilmaamaya suyuuti saddexdaa jawaabood baa ka mida laakiin culamada qaarkood waxay tilmaameen ilaa sagaal jawaabood in xadiidkaas markaa lagaga jawaabay hadduuba sugnaado wa hiya fi sabciina baaban yadkhulu wa hiya niyadu fi sabciina baaban yani yadkhulu wuxuu gelayaa fi sabciina baaban toddobaatan albaab buu gelaya can ilimaami shaaficiyi yunqalu yunqalu waa la soo raray markaysagaa kalaamkaas can ilimaami shaaficiyi imaamkii imaamu shaafici baa laga soo raray imaamu shaafici waxa uu yidhi xadiidka inama alacmaalu binniyaati ilaa toddobaatan markaa baab ayuu markaa gelayaa buuri culamada qaarkood waxay ku xambaareen tagsiir iyo farabadin ama mubaalaqo ayay ku xambaareen taxdiid loogama jeeda ayay markaa yidhaahdeen laakiin kitaabkan asalkiisu alashbaah wanadaa'ira waxa uu tiriyey suwarka niyadu soo gelayso ee markaa yacni kutubta markaa yacni baababka fiqiga ay ka soo gelayso dabadeedna toddobaatan baab oo ay soo gelayso ama toddobaatan mas'alo ay soo gelayso kala duwan ayuu markaysagaa taxay oo markaysagaa baabab kala duwan ku tacalluqda markaasuu wuxuu yidhi hadalka odhanaya markaysagaa mubaalaqa looga jeedaa arrinka noocaasi waxa weeye waa kalad buu markaa u leeyahay ee waxa weeye xaqiiqatan bay toddobaatanka usoo gelaysa wa hiya markaysagaa niyadu fi sabciina baaban yacni toddobaatan albaab bay markaa yadkhulu markaa uu soo gelaya yacni marka waxay u noqonaysaa yacni marka waxa weeye qasdiga tadkhulu haddii nusaha qaar qorayaanna waxa weeye macnuhu waadix baa markaa iska noqonaya wa hiya fi sabciina baaban tadkhulu yacni markaa toddobaatan albaab bay markaa niyadu soo gelaysaa can ilimaami shaaficiyi yunqalu yunqalu waa la soo raray hadalka can ilimaami shaaficiyi imaamu shaafici baa laga soo raray uma kalaamu alculamaa intaa dabadeed kalaamka culammadu fi niyati niyada gudaheeda ay ka hadlaan min awjuhin wejiyaal buu ahaaday wejiye xaggood buu ahaaday ka shardi wejiyadaasi ka shardi waa sida shardiga iyo waalkayfiyati waa sida qaabka waalwaqti waa xagga waqtiga walmaqsuudi minha waa waxa looga jeedo niyada iyo walmaxalli waa maxalkay markaysagaa niyadu ka dhacayso fahaaka qaada buu ihi fiihi markaa gudihiisa alqawla yacni markaa odhaahda madkuurka lasoo sheegay laga hadlayo qaada buu ihi min hayri khalal yacni markaa wax khalal oo daldaloola markaysagaa la'aanteed waxa uu tilmaamayaa culammadu marka ay niyada ka hadlayaan waxay markaa uga hadlaan ilaa markaa toddoba markaa yacni geesood bay uga hadlaan shan ka mida ayuu markaysagaa hadda matniga inoogu tilmaamay laba ka midana markaysagaa waa iska dhaafay taasna waxaa lagu jamciyaa beyt baa lagu jamciyaa sabcu sharaa'iطin atat fii niyatin takfii liman xaawalaha bilaa wasan xaqiiqatun xukmun maxallun wazaman kayfiyatun shartun maqsuudun xasan buu yidhi yacni markaa laba bayd oo markaysagaa baxru rajaza ayaa markaysagaa naadimkii waxau yidhi sabcu sharaa'idin toddoba shardi atat way timi fii niyatin niyada gudaheeday ku timi takfii waa ku filan tahay liman xaawalaha ciddii markaysagaa xaawisha ee isku dayda bilaa wasanin yani markaysa waxaan markaa yani markaa daal la'aanteed xaqiiqatun xukmun maxallun waa zaman yani waxa weeye toddobada markaa yani looga hadlayaa xaqiiqatun xaqiiqa weeyi oo niyada xaqiiqadeedu marka hore niyey maxaa tahay niyoy maxaa tahay taa tacriifkeeda hore aynu usoo aragno xaqiiqada niyada waynu soo aragno xagga luqada qasdi baa la yidhaahdaa xagga markaysagaa kalena waxaa la yidhaahdaa aliraadatu lmutawajihatu yani naxwa alficli liibtiqaa'i mardaati illaahi waimtisaalan lixukmihi waa inagii markaa tacaariif kala duwan bay culammadu sheegeen tacriifka baydaawi baa shiikhu ugu fiican buu markaa uu yidhi horena waa usoo aragnay markaa tii ku saabsanayd xaqiiqada niyadu waxay tahay waa inoo hormartay geesaha kale looga hadlo waxaa ka mida xukumkeedu maxay tahay niyada xukumkeedu muxuu yahay ma waajibba ama sunna taa xukumkeedana markaysagaa sheikhu nadmiga kuma sheegin yacni markaa saaxibulxaashiya ayaa tilmaamaya oo waxau yidhi wa xukmuha alwujuubu haaliban yacni xukumkeedu waa inay waajib tahay sida haalibka ah wa min gayri alghaalibi qad tundabu buu yihi kamaa fii gusli lmayiti yacni markaa haalib waxaan ahayna oo marar aan badnayna waxaa suurowda in la sunneeyo sida markaysaga xa maydka in la maydho oo kale yacni markaa niyada la niyeynayo waa iska manduub buu markaa u leeyahay waxyaalaha sidoodaba markaysagaa manduubka ee sunnada ah yacni niyadooduna sunnay noqonayaan laakiin hadda wuxuu ka tilmaamayaa shay waajiba niyadiisu ma noq ma laga yaabaa inay markaysagaa sunno noqoto markaa taasaanuu ka misaaliyey guslulmeyit waa fardu kifaaya haddana waxa uu tilmaamayaa niyadiisu inay sunno tahay buu markaa tilmaamaya labadaas markaysagaa xaqiiqada iyo xukumkeeda yacni niyadu xaqiiqada waxay tahay iyo waxa weeye xukumkeedu wuxuu yahay iyada markaa kama hadlin shanta kale uu markaa beydka inoogu sheegay waa markaa ka hadlay maxalkeeda isagaa ka warramaya halkay ka dhacdaa ma afkaoo keliya ka dhacdaa ma qalbigaoo keliya ka dhacdaa ma labadoo isla jiray ka dhacdaa wuu ka hadli doonaa zamankeeda iyo wakhtiga la samay niyada lala imanayaa waa goorma ma qabla alficli ba ma awalu lficli ba ma waxa weeye juska ugu horreeyo o dhan inay la ikhtiraantaa mise qayb juska ka mid ah kaafi ku ahoo ku filan kayfiyada markaysaga waxa niyada kayfiyadeeda iyo qaabkeedu waa side abwaabta miyay ku kala duwan tahay mise waxa weeye abwaabtoo dhan isku sibaa niyada loola yimaada isagaa ka hadli doona yacni markaa shardiga ay leedahay niyadu maxay tahay oo shuruud maxaa loo dhigaa shuruudda loo dhigana waa ka warrami doonaa ilaa shan shardi buu sheegi doonaa ee maqsuudka niyada looga jeedaa maxay tahay laba qasdiyoo looga jeedo niyada looga dal leeyahayna wuu tilmaami doonaa wuxuu yidhi suma kalaamu lculamaa intaa dabadeed hadalka culammadu ee fi niyati niyada gudaheeda ay ka hadlaan min awjuhin wejiyaal xaggooduu ka ahaaday ka shardi waa sida markaysagaa niyada shardigeedu maxay taho maxaa niyada loo shardiya shuruuda ma leedahay shuruudahaasee loo shardiyaa niyada maxay tahay aan la-aanteed niya asaxaynin waalkayfiya yacnii qaabka niyadu waa maxay abwaabta miyay ku kala duwan tahay mise baab kastay ku timaadaba niyadu waa isku noocun waalwaqti waktiga niyadu markaysaga ay leedahay waa halkee waalmaqsuudi minha waxa niyada looga dan leeyahay waa maxay waalmaxalli maxalkay niyadu ka dhacdaa haddii laga eego xagga markaa addoonka waa halkee ma qalbiga mise waa qalbiga iyo afkoo isla jira fahaaka qaada buu yidhi fiihi alqawla alqawla markaysaga odhaahda fiihi madkuurka lasoo sheegay laga yidhi qaada buu ku yidhi min hayri khalal yacni markaa khalal iyo daldalool la'aanteed maqsuuduhaa markaa maqsuudka niyada looga jeedaa atamyiizu waa soocis lilcibaadati cibaadada la sooco mimaa yakuunu laga sooco ay min aladii kii yakuunu ahaanaya yacni ay huwa isagu shibahaha niyada mid shabaha fi lcaadati caadada gudaheeda markaysagaa mid ku shabaha oo ashyaada caadaadka iyo cibaadaadka isshabahe isu eg ayaa la kala soocaya kamaa tamyiizu siday uga soocdo yacni niyadu bacdaha markaysaga bacdi cibaadaadka ka mida min bacdin badhka kale fii rutabin xagga markaa rutbooyinka iyo darajaadka ay uga socdo kalgusli waa sida maydha watawadi iyo markaysaga weysada weeye kalgusli katawadi baa nusakha qaarkood qorayaan qaarna waxay qorayaan kalgusli watawadi ayay markaa qorayaan marka waxa weeye marka la yidhaahdo kalgusli waa sida maydhashada watawadi ay wa ka tawadi iyo sida markaysaga wax weysaysiga la weysaysto oo kale weeye falam takun may ahaan buu yidhi ay hiya niyadu tushradu mid la shardinayo tushradu beydkaa jabaya sidaas aawadeed ta'da waa laga tegayaa tushradubaa la odhanayaa tushradu markaysagaa mid la shardinayo fii cibaadatii cibaado gudaheed mid lagu shardinayo cibaadadaasoo lam tashtabi aynay u ekaanin hay-atuhaa hay-addeedu ama hii'atuhaa mukhtaaru sixaaxu wuxuu tilmaami jiray hay-a iyo hii'a labadaba markaa in la yidhaahduu tilmaami jiray bicaadatin caado markaysaga aynay shabihin marka cibaado aan qaabka caadada ka shabihin yacni mid waxa weeye markaa loo shardinaya ma aha kadalika turuuku sidaas oo kale ay ahaateen markaysagaa turuugta waxyaalaha ah ee markaa tegitaanka ah maca khilaafin fii bacdiha yacni khilaaf la ysku khilaafsan yahay la jirhkeed fii bacdihaa bar ka mida markaysagaa turuugta la ysku khilaafsan yahay wanadbu sunnanimadu hayru khaafi waa midaan markaysagaa qarsoonayn yacni markaa weeye oo aan khafi ahay wa yushradu waa la shardiyaa buu idhi altacyiinu cayimaad la cayimo ayaa la shardiyaa fiimaa yaltabis ay fi ladii kii yaltabisu markaysagaa dheehgelaya oo caadaadka markaysagaa ku dheehgelaya oo cibaadaadka ka mida duuna siwaahu wixii taa ka soo hadhay oo aan iltibaasgelaynin oo aan caadaadka ku dheehmayn lasoodhan war waxaan macaadaa loo sameeyey mise cibaadaa loo sameeyey aan sidaa lays odhanaynin iyada markaysagaa looma shardiyo faxfad il asla asalkaa ama daabitkaa xafid waqis qiyaasa buu ku yidhi wa kullu maa liniyati lfardi iftaqar fa niyatu tacyiini fiihi tuctabar wuxuu ugu horraysiiyey umuurihii shanta ahaa uu beydka inoogu sheegay maqsuudka waxa la yidhaahdo niyaday maxaa looga dan leeyahay niyada arrinka niyada looga dan leeyahay wuxuu inoogu tilmaamay laba shay inuu yahay waa mide waxa looga dan leeyahay in waxa weeye cibaadaadka iyo caadaadka in la kala soocaa looga dan leeyahay oo shaygii caado ahaa iyo shaygii cibaado ahaa haddii shakligiiyo qaabka ay isaga ekaadeen niyadu waxay soocaysaa oo ay maxdi iyo saafi uga dhigaysaa shaygaas inuu cibaado yaho aanu markaa caado ahay oo maydhashadii la maydhanayey waxa weeye waxaa noqon kartaa markaa cibaaday noqon kartaayo yacni waxa weeye waxaa loo maydhanayaa janaabo la yska rafcinayo ama waxaa loo maydhanayaa yacni jumcadii markaysaga yacni axaadiista ku soo aroortay in la maydho marka waxa weeye halkii la yidhi markaa maydha ayaa markaa yacni amarkaa imtisaal ahaan iyo niyo ajar lagu doonayo rabbi in loogu dhowaado laga rabo sidaas iyada abaa markaa loo samaynaya sidaas ayaa loo samaynaya waxaa markaa jirta caadaad shabaho yacni markaa maydhasho la yska maydho tabarrud iyo wax la mida in la qabowsado loo maydho marka waxa weeye shakliga iyo qaabka way iska shabahaan ha yeeshee markaysagaa niyadaa kala saartayoo mid cibaado ka dhigtay midna caadadeedii bay markaysagaa baaqi ku tahay sidaas in la eg weysaysigii baa la mid a inaad xubnahan markaa atraafta aad iska maydhmaydhayso oo aad iskaga qabowsanayso ama markaysaga yacni uskag iyo wax kaaga ba'ay inaad ka maydhayso caado aad uga jeedo iyo inaad cibaado uga jeeday labadaba markaysagaa aqbasha labadaba ayay markaysaga aqbali kartaay oo qaabkuu egya aleeley waxaa ka yara duwanaan kara masaxaadda madaxa la masaxayo ayaa markaysagaa ka duwanaan kara laakiin ashyaada kale waa dhici kartaa markaysagaa tabarrud iyo qabowsi iyo iska maydhmaydhasho in loo sameeyo sidaasoo kale waa suurowda marka waxa weeye shaygii cibaadada ahaa iyo shaygii caadada ahaa bay sidaa niyadu kala soocaysaa oo shay qaabkeedu uu caado u eg yahay ayay cibaado u saafi yeelaysaa sidaas in la eg xagga cibaadaadka laftooda cibaadaadkiisi shabahaa jira oo waxa weeye salaadii waxaad tukan kartaa laba ragcadood oo sunno aad uga jeeddo ama faral aad uga jeedo marka waxa weeye qaabka waa iska shabahaan laakiin laba cibaadoo kala rutbo duwan ayaa markaysaga oo midna faral tahay midna sunno tahay ayaa shakliga iyo qaabka isaga eg niyadani waxay u saafi yeelaysaa labada kolba kaad uga jeedo ma faralkii baad ujeedaa mise sunnadii baad ujeedaa sunnayaasha qudhoodu waa kala duwan yahin oo sunno mutlaqaa jiro mid rawaatibaa jira mid waxa weeye markaysagaa qabliyaa baa jira oo salawaadka ka horreeya mid bacdiyaa baa jira salaadan markaysagaa labada ragcadood aad la imanayso haddii sunnaba aad niyeyso nooca uu yahay cayimitaanka aad cayimaysaa laftiisa markaysagaa waxay noqonaysaa yacni waxay usii cayimaysaa noocaad uga jeedo ayay markaa usii cayimaysaa marka rutabka cibaadada iyo anwaacda cibaadada qudheeda waxa weeye waa markaa waa kala soocaysa marka looma shardiya buu yidhi niyadii cibaado aan hay-addeeda iyo qaabkeedu aanu shabbahaynin caado aanu shabbahaynin looma shardiyo sidaas iyada ayay maraan yacni markaa culammada markaysagaa shaaficiyadu saasay maraan falam takun tushradu fii cibaadatii lam tashtabi hay-atuhaa bicaadati qaacidada noocaasa ayay sidaas iyadaa markaa ka dhigeen yacni waxau odhanayaa shaarixu marka almawaahib usaniya mujtahidiinta qaarkood sida abuu xaniife oo kale niyada ma waajibin weysada iyo tayamumka labada midnaba kuma waajibin arrinkaasina cawaamta waa u fiican yahay ayuu markaa uu yidhi wadaadka kale xaashiyaduna arrinkaa waa tandiiriye oo bimacnaa nadar buu ku arooriyey oo waxa uhi wa fiihi nadar lianna almacruufa cinda alxanafiyati ishtiraadu niyati fi tayamumi duuna alwuduu'i a sidaas iyada ah ayuu markaa u yidhi arrinkaa nadar baa ku sugan waayo sida macruufka ka ah ee lagu yaqaano markaysagaa xanafiyada ka caanbaxday waa in markaa niyada loo shardiyo tayamumka ee aan weysada loo shardiyin lianna tayamuma yunbiu cani ilqasdi sababtuna waxay tahay tayamumku yacni markaa niyada qasdigii buu markaysaga ka warramaya qasdigii laftii atayamum laftiisaa qasdi ah sidaasa macruufka ah buu marka uu yidhi arrinkaa uu yihi macruuf bay ka tahay waa sida markaysagaa kutub badani ay qorayaan oo markaa yacni xanafiyada ah fii kutubi alusuul iyo fii kutubi alfuruuc baana markaysagaa yacni caan ku ah ibnu nujaym oo markaa yacni xanafi ahi waxa uu ku yidhi markaa kitaabkiisa alashbaah wanadaa'ir la yidhaahdo falaa tushtaradu fi lwuduu'i waalgusli ashyaa buu taxay aan niyada loo shardinaynin oo weysada iyo markaa maydhashadu ka mid tahay ilaa uu ka yidhi wa ama ishtiraaduha fi tayamumi falidilaalati aayatihi calayha liannahu lqasdu gamsu cuyuuni albasaa'ir mujalladka koowaad safxadda markaa sagaal iyo konton hadalkaa mid la midii waxaa kaloo uu ku yaallaa isla kitaabkaas mujalladka koowaad safxadda boqol iyo shan iyo toddobaatan daarulkutubi alcilmiya xagga markaa turuugta waxyaalaha la yidhaahdo ee laga tegayo laftooda yacni markaa niyo looma shardiya bay yidhaahdeen turuugta waxaa laga tilmaamayaa waa waxyaalaha markaysagaa najaasaadka in layska maydho iyo markaysagaa muxaramaadka in laga tago ashyaada noocaas oo kale ayaa laga tilmaamaya yacni waxa weeye zinada iyo khamriga iyo ashyaada muxaramaadka in layska daayo haddii qofku aanu niyo inuu niyatulimtisaal aanu u samaynin waxaa jara markaysagaa ka heli maayo cuhdadiisa iyo mas-uuliyaddiisu inay beri ka noqonayso oo aan dembi loo qabsanayni waa jirtaayoo laguma ciqaabayo dembina loo qabsan maayo haddaanu xaaraantii la iman walow niyatulimtisaal yaanu u niyeynin inuu uga tegaye yacni waxa weeye dembi looga qori maayo ha yeeshee wax ajara ayaanu ka helaynin haddii aanu markaa niyatulimtisaal aynay ahayn amar qaadasho uu amar qaadanayo ilaahay sawaab kaga doonayo aynay ahayn wuxuu uga tegey marka markuu yidhi waxa weeye maca khilaafin fii bacdiha wanadbu hayri khaafi turuugta markaysaga waxaa markaa tegitaanka laga tago wax niyaa markaysagaa laga helmay itlaaqeeda weeye nadbigu waxa weeye inuu sunno tahay markaa niyadu waajibbayo inay ahaanin xaaraanta wuxuu uga tegay inuu markaa ilaahay dartii u niyeeyo yoynay waajib ku ahaaneen laakiin inay sunnata oo fadiila ugu sugan tahay arrinkaasi waa arrin aan qarsoonayn buu markaa uu yidhi najaasaadka la maydhayo ama isaalatu najaasa iyo istinjaada iyo waxyaalaha noocaasina waa la mid oo lama odhanayo waxa weeye qofkii haddaanad markaad istijoonaysay aanad niyeynin oo aanad niyo la iman istijadii kaama asixina dib u noqon la odhan maayo yacni najaasadii uu iska maydhay ee jidhkiisa ama maryihiisa ka maydhayna la odhan maayo haddii niyo aanad markaysagaa yacni aanad niyeynin kaamay asixina dib u maydh la odhan maayo daynkii uu iska bixiyey lagu odhan maayo daynkii kaama bixin mar haddaad niyeysay ee waad iska bixisay ha yeeshee niyadii baa kaa maqnayd ee markaa orodoo haddana dib u bixi oo niye lagu odhan maayo ee dimadiisii umuurahaas oo dhan beri bay ka noqonaysaa laakiin waxaa jara ayaanu ku lahayn haddii aanu niyeynin hadduu niyeeyo laakiin waa laga sawaab siinayaa oo ajar buu ka helaya maqsuuduhaa niyada markaa maqsuudka looga jeedaa altamyiizu waa soocisi lilcibaadati cibaadada markaa la sooco mimaa yakuunu wax noqonaya laga sooco shibhaha cibaadada wax shabaha oo filcaadati caadada ku sugan kamaa tamyiizu siday markaa niyadu u soocdo bacdaha cibaadaadka qaarkood min bacdin badhka kale ay uga soocdo fii rutabin xagga darajaadkeeda ma faralbaa ma sunne iyo wax la mida ay uga soocdo kalgusli waa sida maydha iyo watawadi waa sida markaysagaa weysaysadka weeyaane ka tawadi haddii la yidhahdana waa la mid oo waxa weeye waa cadfun bikayri caatif ayay markaa noqonaysaa wa ka tawadi falam takun tushradu fii cibaadati falam takun may ahaanin ay hiya niyadu tushradu mid la shardinayo fii cibaadati cibaado gudaheed mid loo shardinayo cibaadadaasoo lam tashtabiha aynay u ekaanin hay-atuhaa aw hii'atuhaa hay-adeeda ama qaabkeeda iyo suuraddeedu bicaadati caado aanu shabihin oo u ekaanin kadalika turuuku saas oo kale ay turuugtii ahaatay waxyaalaha laga tegaya sida macaasida iyo waxa la midkaa iyo najaasaadka la suulinayo iyo duyuunta la bixinayo maca khilaafi khilaaf markaa lala qabo laysku khilaafsan yahay fii bacdihaa bacdi ka mida waa quslu najaasada ayaa laysku khilaafsan yahay baa shaarixu markaa uu yidhi laakiin raajixu waxay tahay inaan niyo loo shardinin wanadbu markaysagaa sunnanimadu hayru khaafi waa midaan markaysagaa qarsoonay wayushradu waa la shardiyaa atacayiinu markaysagaa cayimaadda daabid ama qaaciduu ku siiyey laga qaadan karo oo lagu fahmi karo maxaa niyo loo shardiyaa maxaanse loo shardinin wayushradu waa la shardiyaa atacyiinu marka cayimaad baa la shardiyaa fii maa yaltabis wixii markaysagaa yacni dheehmaya oo ama caado ama cibaado kale ku dheehmaya labada markaa mid walba waa u taallaa cibaado kale hadduu ku dheehmayo ama caadaba ku dheehmayo oo waxaan cibaadaba ahayn uu ku dheehmayo yacni noocaas markaa waa loo shardiyaa duuna siwaahu wixii taa ka soo hadhay ee aan wax kale ku dheehmaynin caado iyo cibaado kuu doonaba ha noqdee midnaba aan ku dheehmaynin ee cibaado ah niyo looma shardiya buu yidhi faxfadil asla asalka xafid buu ku yidhi waqis markaa qiyaasa buu yidhi wa kullu maa liniyati lfardi iftaqar fa niyatu tacyini fiihi tuctabar wa kullu maa kii dhammaantii oo iftaqara liniyati lfardi yacni u baahday liniyati lfardi niyada faralnimo u baahday fa niyatu tacyini niyada cayimaadda yacni la cayimaa tuctabaru waa la tixgeliyaa fiihi gudihiisa wastasniyan markaysagaa istisnood buu kuudho ka reeb min daalika kaas waxaad ka reebtaa atayamuma gagabaysiga lilfardi faral loo gagabaysto oo salaad farala in lagu tukado loo gagabaysto fil asaxi qowlka sixada badan marka lagu socdo cinda alculamaa culammada agtooda markaa ka sixada badan wuxuu halkana inoo tilmaamaya wixii u baahday markaysagaa niyo markaa faral ah yacni u baahday waxa waajiba markaysagaa in la cayimo oo tacyiin markaa lagu sameeyo faralkaas waajib weeyaan buu markaa ku yidhi markaa daabid buu ku siiyey oo waxa uu tilmaamay wax kasta oo u baahan in waxa weeye markaa niyo faral in la niyeeyo in lasii cayimaa faralkaasi kuu yahayna waajib weeye waa sida salaadii duhur oo kale oo inaad markaysagaa faral tahay inaad niyeysaa yacni waxay tahay markaa waa shardi a oo afar ragcadood baan iska tukanayaa bes inaad niyeyso afar ragcadood oo cibaado ahun ma ahee faral inay tahayna waa inaad niyeysaa mar hadduu u baahday niyo faral inaad niyeyso wuxuu kaloo markaa u baahan yahay faralkaasi noocu yahay oo inuu duhur yahay inaad cayimtana inuu u baahan yahay baa markaysagaa ka laasimaysa yaa saa'ilii can shuruudi nniya alqasdu waltacyiinu walfardiya baa markaysagaa yani qaarkood ay yidhaahdeen bayd markaysagaa baxru rajaza yaa saa'ilii kaaga i weydiinaya can shuruudi nniya niyada shardiyadeeda ka i weydiinayo yacni markaa hiya niyadu alqasdu weeye watacyiinu cayimaadda la cayimo weeye walfardiyatu markaa faralnimada markaysagaa in faralka la niyeeyo weeye tacyiimkuna waxa weeye faralku kuu yahay waa in la cayimo weeye faral buu markaa inuu yahay wuxuu ka tilmaamayaa hadduu faral yahay inuu faralnimo u niyeeyo haddii marka aanu faral ahayna dee sunanimuu niyeynaya arrinkaa waxaa laga reebayaa buu markaa uhi tayamumka waxaa la yidhahdo gagabaysiga oo waxay markaa qolada shaaficiyadu yidhaahdaan waxaa la niyeynayaa markaysaga waxaan istibaaxatu salaa baa la niyeynayaa oo salaaddii wax lagu banaysanayo ayaa markaysagaa la niyeynayaa laakiin waxa weeye markaysagaa faralnimo mustaqilah la niyeyn maayo waa bedel oo waxa weeye markaysaga wuxuu bedel ka yahay waysadii waysadii markay adkaato qofkii ay u suuroobi weyday ayuu markaysaga waxaan markaa tayamumka iyo gagabaysiga la imanayaa yacni xaajada markaysagaa darteed ayuu markaa u isticmaalaya markuu ku yidhi fil asaxi waxaa laga fahmayaa culammada qaarkood oo yidhi markaysagaa fardinimaa la niyeynayaa yacni inay markaa jiraan atayamuma lilfardi yacni gagabaysi markaysagaa faral loo gagabaysanayo oo marka waxa weeye culammada qaarkood waxay markaa laga fahmayaa ilaa asax markuu yidhi saxiix baa muqaabil u ahe in markaysa waxaan markaa isaga la niyeynayo oo tacyiin markaa wax la yidhaahdo yacni markaa loola imanayo acni kullu maa tuctabaru fiihi niyatu tacyiini yaftaqiru liniyati alfardi fiiha wax kastoo niyatu tacyiin u baahani wuxuu u baahan yahay yacni markaa niyatulfaralna waa u baahan yahay niyatulfaralna waa tii aynu soo aragnay cagsigeed fa yuqaalu ila tayamum waxaa markaysagaa laga reebayaa tayamumka fa inahu maca kownihi fardan wa tushtaradu fiihi niyatu tacyiini laa yaftaqiru liniyati alfardi faralka lagu tukanayo in la niyeeyo shardi ma aha waa la niyeynayaa markaa tayamumkii faral inuu yahayna waa la niyeynayaa in waxa weeye markaysa waxaan markaa sidaas iyada ah waa la samaynaya tacyiinna waa la samaynaya ha yeeshee salaada lagu tukanayo ee faralkaa in waxba la niyeeyaa ta noocaasi markaysagaa laazim ma aha waxa uu yidhi wa kullu maa kii dhammaantii oo liniyati alfardi iftaqar niyo faral u baahday fa niyatu tacyiini niyada cayimaadda tuctabaru fiihi markaa gudihiisa waa la tixgelinaya wastasniyan ka reeb buu ihi min daalika madkuurkaa la soo sheegay atayamuma gagabaysiga ka reeb lilfardi faral loo gagabaysto fil asaxi qowlka sixada badan yacni lagu socdo oo waxa weeye markaa in la niyeeyo ee faralka lagu tukanayo in la cayimo taasi markaa shardi ma aha fil asaxi qowlka sixada badan marka lagu socdo cinda alculamaa culamada agtooda sixada badan waxaytuma cuyina watacyiinu laa yushradu tafsiila waakta batala wakharajat ashya ka rafci akbara min xadatin liqaalitin can asqara waxaytuma cuyina goor kasta oo la cayimo watacyiinu walxaal atacyiinu cayimaad la cayimaa laa yushradu aan la shardinaynin tafsiilan kala saar lasii kala saaro aan la shardinaynin oo lasii bayaamiyo wa akhtaa markaysagaa uu khatoo kii cayimay batala markaysagaa waa buraa markaysagaa shaygaasiba oo cibaadadaasiba markaysagaa waa buraysa shaygaasi jumladiisuba waxa uu noqonaya markaysagaa inuu markaa buro wakharajad waxa baxday ashyaa yacni hamsadii maadaama ay tataruftu markaysagaa wasniga darteed yacni markaa uu u jaray oo waxaa la yidhaha qasrulmamduud waxay ka mid tahay daruuraadka shicirka ee mustaxsanka ah bay ka mid tahay wakharajad waxa baxday ashyaa shayaal baa baxay ka rafci akbara ka niyati rafci akbara sida niyada la niyeeyo ee koryeelista la kor yeelayo markaysaga waxa mid weyn kaa weyn oo min xadasin xadas ahaaday bimacnaa waxa weeye xadas weyn sida janaabo qab iyo wax la mid ah yacni marka in la niyeeyo in la rafcinayo liqaalitin yacni markaysaga xaal ay tahay niyadaasi yacni kaa'inatan liqaalitin mid qaldamay mid u sugan oo can asqara yacni ka qaldamay midii xadas yar xaggii ka qaldamay oo nin baa markaa waxa weeye waysadii baa ka jabtay uu wayse la'a wuxuu ismoodsiiyey inuu markaa yacni janaabo inuu qabay wuu ismoodsiiyey dabadeedna janaabadii inuu qabay ismoodsiiyey ayuu markaysagaa janaabada inuu rafciyo ayuu niyeeyey dabeedna markaysagaa jidhkiisii buu markaysagaa maydhay jidhkii maadaama uu maydhay waysadii waa u sugnaanaysa yacni qalad baa ku dhacay oo halkuu xadas yar niyoon lahaa oo weysaysan lahaa ayuu xadas weyn buu markaysagaa ku wahmiyey dabeedna markaysagaa janaabada inuu rafciyo ayuu marka waxa weeye niyeeyey arrinka noocaasa markaysagaa hadduu sameeyo dabeed markaa jidhkiisii u maydho waysadina way u sugnaanaysaa wa waajibun fi lfardi an tacarada fiiha lahu la liladaa'i waalqada masalada baydka hore uu ku sheegayna waxay tahay ninkiibaa waxa weeye wax markaa yacni aan tacyiinkiisa la saarin oo aan markaa la odhan waa inaad cayintaa ayuu iska gudagalay oo isagu markaa niyadiisa ka cayimay a tacyiinkii markuu la yimi ayuu markaa ku qaldamay arrinka noocaasa markay sidaasi markaa dhacdo yacni ma ka buraysaa mise kama burayso arrinka noocaasa khilaaf baa ku sugan suwarkeeduna waxay tahay oo markaysagaa lagu misaalinayaa nin baa markaysagaa wuxuu arkaya imaamka markaa tujinaya dadka ayuu arkayay markaasuu markaa wuxuu niyeeyey ninka imaamka ah ee zayd la yidhaahdee dadka tujinaya ayaan markaysagaa ku xidhay buu niyeey ninkii uu markaa zayd u niyeeyey ayaa wuxuu noqday camar buu noqday camar ayuu markaysagaa noqday arrinka noocaasi ma u asaxaysaa mise uma asaxayso sheikhu waxa uu leeyahay marka waxa weeye camalkaasi waa buraya batala ay batala alcamalu bijumlatihi camalku jumladiisa waa buraya ninkii inuu arkayaa suurowda inaanu arkayn baa suurowda yacni labada mid waliba waa markaa dhici karta mas'aladaase waxaa ku sugan markaisagaa khilaaf ayaa markaisagaa ku sugan wa qaala subkiyu idaa akhta'a yenbagii sixatu salaati haddii markaisagaa yani uu khatoo waxaa habboon markaa salaadu inay asaxayso uma in taabaca batalat bishardiha wailaa fala yacni waxa weeye haddii yani markaa markuu khatay u caddaaday dabadeed hadduu mutaabaco ku sameeyo waxa weeye markaa salaaddii markaa waa ka buraysa yacni waxa weeye bishardihaa bay markaysa waxaad markaa ku buraysaa buuli marka waxa weeye calaa kulli xaal mas'aladan markaa uu tilmaamayaa subkigu uu markaa sheegayaa waxa weeye hadduu ninkii u caddaaday ninkuu ku xidhay ee salaada u niyeeyeyba ninkan inaanu ahayn iyadoo salaaddii lagu guda jiro ayuu ogaaday a dabeedna markaysaga waxaan markaa mutaabacuu ku sameeyey oo salaaddiiba markaysaga waxaan markaa ku raacay salaadii ayuu markaysagaa ku raacay marka waxa weeye waa ka buraysaa buu markaa u leeyahay wactamadahu lisnawi isnawi shiikha la yidhaahdo yacni isaguna waxa weeye arrinkaas waa ictimaaday oo marka culammadii qarnigii deedaad marka ka mida waxa weeye wuxuu dhashay toddoba boqol iyo marka afar waxaanu dhintay toddoba boqol iyo toddoba iyo toddobaatan saddex toddobaad baa dhimashadiisu ahayd wadacafahu suyuudiyu wa sheekh ibnu xajar yacni suyuudi iyo yacni markaa ibnu xajar labadu markaysaga waa daciifiyeen ibnu xajar wuxuu u jeedaa marka haddii wa sheekh ibnu xajar lagu yidhaahdo yacni hay haytami baa looga jeeda oo waxa weeye khaasatan fiqi iyo markaysagaa qawaacid iyo haddii lagugu sheego oo waxa weeye markaa lagu yaaba sheekh ibnu xajar yacni isagaa loo jeeda yacni waxa weye xataa kutubta kale markuu ku yimaado ibnu xajarka kale ibnu xajar alcasqalaani walxaafid baa la yidhaahdaa yacni markaa saas oo kalea la yidhaahdaa laakiin waxa weeye wa sheekh ibnu xajar sida haalibkaa looma isticmaalo waxaysumaa cuyina goor kasta oo la cayimo wa tacyiinu laa yushradu tacliin tacyiinkana aan la shardinin tacyiinkana aan la shardinin walxaal atacyiinu laa yushradu tafsiilan marka kala saar la kala saaro oo si gaara loo xuso yacni marka aan la shardinin wa akhtaa uu khadoo yacni marka hamsadii baa markaa ibdaal lagu sameeyayo daruurada shicirka darteed baa alif loogu bedelay batala waa buraa ay huwa camalku waa buraa jumladiisuu ku bura wakharajat waxaa baxday ashyaa shayaal baa baxday kaa rafci akbara ay ka niyati rafci akbara sida niyada la niyeynayo mid weyn in la rafciyo kaa weyn oo markaysagaa min xadasin xadas ahaaday sida janaabo qab oo kale liqaalitin xaalu markaysagaa uu yahay yacni mid markaa u sugnaaday yacni liqaalitin ama xaalay niyadu tahay kaa'inatan liqaalitin mid qaldamay mid u sugnaaday oo can asqara markaysagaa ay can xadasin asqara ka qaldamay وواجب في الفرض أن تعرض فيها له لا للأداء والقضاء لكنه لا يجب التعرض للفرض في نحو الصيام والوضوء وما كفى التوكيل فيها أصلا واستثنيا مهما تقارن فعلا وواجب في الفرض يعني واجب أن فرلك قديس أن تعرض أي أن تتعرض إن مركز أوبا بحضه فيها مركز صلاة قديهدا يعني صلاة قديهدا له مركز يعني فرلك إن أوبا بحضه سيجارة أشيكتا واجب وي laa liladaa'i ada inaad u bambaxdaa markaysagaa waajib ma aha waalqadaa qadana inaad u bambaxdaa oo tidhahda salaadu waa maqdiya ama waa mu'addaa taasi markaysagaa waajib ma aha laakinahu hase ahaatee laa yajibu waajib ma aha atacarudu markaysagaa in loo bambaxa lilfardi faral in loo bambaxa fii naxwi siyaami markaa sida soomka oo kale markaysagaa in loo bambaxaa yacni markaa waajib ma aha waalwudu waysada oo kale markaysagaa in loo bambaxaa waajib ma aha hamsadii daruuratu shicir darteed buu u gooy wamaa kafa tawkiilu wakiilaad la wakiishaa yacni kuma filla fiiha markaysagaa gudaheeda aslan markaysagaa asal ahaanba wastatniyeen markaa ka reeb mahmaa tuqaarin goor kastay markaa ku lamaanaato ficlan ficil ay ku lamaanaato markaa ka istisnoodo markaa ka reeb halkanna waxau inoogu sheegayaa waxa weeye faralkii salaadii faralka ahayd waxa waajib ah in faralnimadeeda aada niyeyso ayaa waajib ah taasna waxa weeye in faralka markaysagaa la cayimayo hore laftiisa waa ka inoogu tilmaamay marka halkana macnahaasu sii akiday adaaga iyo qadaaga laakiin markaysagaa in la sheegaa oo taas la niyeeyaa waxba markaysaga xal markaa mid yacni waajiba ma aha oo mid adaa iyo qadaa niyada la niyeynayaa waxba markaysagaa waajib ma aha faralka laakiin markaa waajib ma aha buu yidhi salaadii maadaama uu kugu yidhi markaa faralka inaad u tacarutoo niyeysaa waa waajib ayuu wuxuu tilmaamayaa baab kastoo markaa inaynay cayn ka ahayn oo soomka iyo waysada in loo tacarudaa faralnimada yacni inaynay waxba waajib ahayn ayuu markaa inoo tilmaamaya oo waxa weeyaan qofku haddii uu markaa weyse markaa uu niyeeyo oo inuu weysaystuu niyeeyey waxaanu islahaa waysadani waajib ma aha ee waa iska tajdiidulwuduu oo waad wayse qabtaa buu islahaa dabeedna isagoo isle waad wayse qabtaa ee waysada iska jadiidi oo iska niyeeyey un markaa inuu weysaysto waysaduna tajdiidulwuduu ay tahay ayuu markaysa waxaan markaa yacni waysadii dhammaystay markuu dhammaystay dabadeed ayuu wuxuu ogaaday inaanu markaa isdhaadsanayne waysaduba ay ka jabnayd ma dib ma ugu noqonayaayo ma la odhanayaa maadaama markaysa waxaan markaa aanu faralnimo u niyeynin yacni waysadiisaasi ma asixin ma la odhanayaa mise la odhan maayo sheekhu waxa uu inoo tilmaamayaa waxba markaysagaa waajib ma ahao yacni waxa weeye waysadiisaasi waa u asaxday yacni waxa weye haddaanu wayse qabin iyo hadduu wayse qabay mid walba u asaxday faralka inuu waxba u tacarudaana waajib kuma aha soonka ayaa marka isaguna la mid ah marka labadaas mas'alo yacni waa ka reebay xajka laftiisu waa caynka cayn leeg oo waxa weeye soomka yacni ramadaan buu markaysagaa kusoo beegmay waana qof baalig ah oo qaangaadh ah soomkii markaysaga inuu soomo berri oo ramadaana ayuu markaa niyeeyey inuu waxba niyeeyo oo markaysaga uu yidhaahdo soomka aan soomayaa waa faral inuu markaysaga waxba niyeeyaa laazim kuma aha oo waxa weeye ruux baaliga ramadaan gudaheed soomka uu soomaa faralunbay u dhiciye si kalaba udhici mayso si kalaba u dhici mayso xajka laftiisu waa saa si leeg bay markaa yidhaahdeen oo waxa weeye markaa ha ahaado qofka fa haddii marka aanu la iman xajatulislaam ou xaj la yimaado marka uu naftiisa ka samaynayo faralkii unbuu u dhacaya faralkii ayuunbuu u dhacaya haddii waxa weeye markaa aanu xajatulislaam hore u gutayna wuxuu u dhacayaa bay yidhahdeen fardu kifaayu markaana gudanaya oo xajkan uu samaynaya markaysaga ummadda islaamkaa sanadkii walba cid inay markaa ka xajidaa waa fardu kifaayo fardi si guud u saara weeye ictibaarkaas baa isaga nisbadiisa sunnaha u ahaadee gees kaluu faral ka noqday oo fardu kifaayu gees kale ka noqday fardu kifaayuu gudanaya wuxuu kaloo inoo tilmaamay markaa wakiilaadda la wakiishaa oo niyada cid loo wakiishaa inaynay markaysagaa ku filay oo markaa tawkiilku niyada inaanu ku asaxaynin sidaas iyada ayuu markaa inoo tilmaamay hadalkaasina waxa weeye waa sida markaa yacni ibnulqaas shiikha la yidhahdaa uu ku tegey buu yidhi yacni markaa sida daahirkeedana uu ku raacay suyuudi shiikha la yidhahdaa uu ku raacay ha yeeshee markaa sida tuxfada ku sugan buu ihi baabulwakaalo waa in markaa tawkiilku niyada markaysagaa waa inuu ku asaxayo yacni sixatu tawkiili fi niyati faqad qaala wa qawlu bacdihim laa yasixu an yuwakila fiiha aakhara marduudun baa markaysagaa ibnu xajar alhaytami marka uu ku yidhi yacni tuxfatun markaysagaa muxtaajka yacni sharxulminhaajka caynkaas iyada abuu ku yidhi marka qawlkaasi mid la isku raacsan yahay ma aha culamada qaarkood saasay u daciifinaysaa oo ibnu xajar alhaytami uu ka mid yahay waxaad ka istisnootahay oo ka reebtaa yacni waxa weeye markay camalka markaa ku lamaanaato yacni markaysagaa ka reeb oo waxa weeye zakadii markaysagaa hadduu niyo mujarado ah ayaanu markaysaga waxaan markaa yacni tawkiilku aanu gelayn buu leeyahay ha yeeshee markaysagaa hadduu camalkii raaco oo camalkiiiyo markaysagaa niyadii isla xidhiidhaan waxa weeye xaalkaas markaysagaa tawkiil waa suuroobi karaa sida udxiyada iga gowrac ama hadyiga iga gowrac ama caqiiqada i gowrac ama markaysa waxaan markaa yani zakada ii bixi yani umuuraha noocaas oo kale markaysaga waa suuroobi karta laakinahu laa yajibu hase yeeshee markaysagaa ma waajibayo atacarudu in loo bambaxo lilfardi faralka loo bambaxo niyada markaysagaa ku waajibi maayo fii naxwi siyaami sida waxyaalaha soomka iyo wixii shabaha iyo walwudu iyo waysada iyo wixii shabaha niyo faralnimo in loo bambaxaa waajib ma aha wamaa kafa tawkiilu wakiilaad la wakiishaa markaysagaa kuma filla fiiha markaysagaa niyada gudaheeda aslan marka asal ahaanba wastatniyan waxaad ka reebtaa mahmaa tuqaarin markaysagaa goor kastay markaa la xidhiidho yacni niyadu ficlan ficil markaysagaa ay la xidhiidho oo ficilkiiyo niyadu ay israacsan yihiin markaa ka reebo tawkiilku markaysagaa waa geli kara ee waxa weeye suurada la diidaya waa niyo mujarado ah oo aan camal wehelin ayaan tawkiil gelayn baa laga tilmaamaya wactubira alikhlaasu fi lmanwiyi falaa wactubira alikhlaasu ikhlaas baa markaysagaa la tixgeliyey filmanwiyi waxa la niyeynayo yacni markaa ikhlaas baa la tixgeliyey falaa tasixu asixi mayso bitashriiki markaysa waxaan markaa wadaajin kuma asaxayso fii maa nuqila markaysagaa sida markaa la soo naqliyey wastusniyat waa la reebay ashyaau shayaal baa la reebay ka taxiya sida markaa taxiyada oo kale maca hayrihaa wax kalena markaysagaa weheliyo tasaxu fiiha niya niyadu waa asaxaysa niyadu waa asaxaysa waxau halkana inoo tilmaamayaa in waxa weeye waxa la niyeynayo ikhlaas wax la yidhaahdo ayaa loo shardiya oo camalka inuu ilaahay u ifraadinayo o u keliyeynayo shawaa'ibta markaysaga iyo waxyaalaha nafta dheefteeda in laga saafi yeelo rabbina markaysaga waxaan markaa rajo laga doonayo abaal markaysagaa doonis laga doonayo in loo saafi yeelo iyo imtisaal amarkiisa la qaadanayo sidaas iyadaa in loola yimaado oo loo saafi yeelo ayaa waajibku markaysagaa uu yahay ikhlaaska iyo niyadu ma laba shay oo kala duwan baa mise waa isla shay keliya culammada qaarkood waxay yidhaahdeen ikhlaaska iyo niyadu waa kala duwan yihiin oo farqa u dhexeeya niyadu waa camalkii markaysagaa inaad cibaado u niyeyso weeyaan ikhlaaskuna waa shay ziyaado ka ah oo waxa weeye inaad markaa camalkan rabbi u saafi yeelayso oo aanad cid kale markaysagaa la wadaajinaynin marka sidaas aawadeed niyada iyo ikhlaasku farqa u dhexeeyo ziyaaday kala leeyihiin oo waxa weeye ikhlaaska ayaa ziyaado leh macnaha noocaasa ayaa laga tilmaamaya sidaas aawadeed buu u yidhi wactubira alikhlaasu fi lmanwiyi uu caynkaas yadaa u yidhi oo shaygii waxa suurowda in la niyeeyo cibaadana loo niyeeyo ha yeeshee inuu tashriik ku jiraa suurowda ama riya iyo sumca iyo istus iyo wax la midii inay ku jiraan baa laga yaabaa oo aanu camalku mid rabbi loo saafi yeelay aanu ahayn ayaa laga yaaba arrinka ikhlaaska la yidhaahdaana waa arrin aad iyo aad markaysagaa u muhima adiladuna markaysagaa ay aad inoogu tilmaantay wamaa umiruu ila liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diina xunafaa'a marka waxa weeye ikhlaas markaa waxaan ku dheehnayn ilaahay ma aqbalaayo sidaas aawadeed baa xadiisulqudsigii ugu soo aroortay ana agna shurakaa'i can ishirki faman camila camalan ashraka fiihi macii hayrii taraktuhu wa shirkahu baa markaysagaa uu ilaahay yidhi sida nebigu ka soo wariyay sala allahu calayh wasalam xadiiska saxiixa wakadalika markaysagaa axaadiis badan bay ku soo aroortay oo riyaaga iyo istuska iyo shirkiga waxaa la yidhaahdo yacni markaa laynooga digayo oo uu nebigu ku tilmaamay akhwafu maa akhaafu calaykum ashirku alasqar waxaan idinka baqo waxaan idinku cabsi badanahay shirkiga yar culammada qaarkoodna waxay yidhaahdeen sida markaa laga soo wariyey inuu yidhi sahl ibnu cabdillaahi atustari inuu markaa uu yidhi naftu waxay samayso oo wax kaga dhibaato badan ikhlaaska ma jiro waayo ikhlaaska waxa la yidhaahdo nafta waxa la yidhaahdo wax dheefi uguma sugna wax dheefi uguma sugna waayo markaa sidaas aawoodeed camal ay qabato naftu oo kaga dhibaato badan ikhlaaska ma jiro culammada qaarkood ama a'immada qaarna waxaa laga soo naqliyey inay yidhaahdeen xadiis baan markaa isidhaahdaa akhri xadiiskii waxaan isleehaa niyuu u baahan yahay dabeed waxaan ogaaday xadiisku dhowr niyo inuu u baahan yahay markan waxa weeye marka awalka ka niyeeyo ayuunba haddana iyadoo naftii markaysaa markaa ila bigtidhun baan dee arkaayo yacni markaasaa waxa weye nafta soo dabaalo haddana ikhlaaska soo dabaal iyo niyadii ayay marka haddana ila muuqataa marka waxaan ogaaday in xadiiska keligii dhowr niyo inuu u baahan yahay baan markaa ogaaday ayaa markaa laga sheegaa a'immada qaarkood yacni marka axadu sufyaanayn inuu ahaa baan u malaynaya labada sufyaan midkood inuu ahaa baan filaya marka calaa kulli xaal marka arrinkaa ikhlaaska ku saabsan aad iyo aad in loogu dadaalo ayaa markaysaa waxan markaa haboon wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuub